ciidan baa iska hor yimid nin shabaab oo caan ahay dhulkaas dhuunta u galay oo canshuur iyo wax walba ka aruurinayay meesha ayada ah dadkana laynayay baa xalay lagu guulaystay in maashaas laga hilfaha looga qaado deegaan fara badan baan ka samaynay howlgal adag waana kusoo guulaysanay deegaanada waxaan waxaa ka mid ah shiidle dudumaale teeg buul shacabkii waxaa wareeriyey niman la dhaho shabaab u diiday hantidoodii iyo noloshoodiiba inay caga dhigtaan shacabkii baa noo keenay marka cabasho ciidanka oo dhowr madaxan kusii daayay marka maya ciidamada waajibkooda ay gudanayaan go-aan adag bay wataan wajahadii hore iyo qaabkii hore aan ku socon jirnayna waan bedelay qaab cajiib ayaan ku soconnaa hadda waana ku guulaysanay in badan baan ku guulaysanay annaga waxaa noo qorsheey eega aagga muxuu ahaaye guutada sagaalaad iyo aagga xudur oo dhan ba inaan ka xorayno may annagu hal wadda amaba niinba afarta koono weeyo ciidan hubaysan oo loo tababaray oo dhabagalka iyo muxuu ahaaye weerarkaba aada u yaqaanaan u dirnaa ayagaana ka howlgalo